بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaanoo soo dhamaaday kitaab alqisaas qisaastii iyo dadka dadka macnaha dhibka u geysto looga gudo ayaan ka soo baxnay waxaan bilaabnay kitaabu alxuduudi xadkii baabkiisii wey xadku sida asalka ah waa manci iyo reebitaan iyo wax wax kaa celiya laba shay kala dhex gala oo kala celiya ayaa waxaa la yihahdaa xad la yihahda xuduud marka waxaa laga wadaa waa ciqaab loo qasharci ahaan lagu qadaray qofka in ay ka celiso in waxaasoo kale ay dadku ku dhacaan mathalan xuduudda waxaa kamid ah qofkii qof dila in la dilo dilkaasi oo qisaasta waa xuduud nooc ka mid a xadkaasi wuxuu kalifayaa inaan qof kale qof kale ku dhiiran inuu dilo way ka mancinaysaa way ka celinaysaa qof baa dembi galay dembigii baa laga aarguday oo loo sameeyey mathalan zino ku dhacay waa la uleeyey boqol jeedalaa lagu dhuftay ama rajmiga lagu lagu garaacay hadduu muxsin yahay markaas waxay ka reebaysaa dembigaasi in dadka kale ku dhaco ama qofkii loo ciqaabayo mar labaad ku laabto saa darteed baa waxaa la yidhahdaa xuduud xadiidka koobaad waxa weeye oo baabkan ah waa xadiiska saddex boqol iyo afartan iyo saddex can anas ibni malikin radia allahu tacaala canhu anas ibni malik waxaa laga wariyey allah ka raali noqdee qaala wuxuu yihi anas qadima naasun min cukl dad ree cukl ah ayaa yimid aw curayna ama ree curayna ah marka cukl waa qabiil oo qabiilooyinka carabta weliba cadnaaniyiinta kuwa la yidhaahda ayay ka tirsanaayeen waxawey oo curaynana waa iyaduna waa qabiil kale oo ree qaxdaan ah ayaa maaragtay qaxdaaniyiinta kuwa la yidhaahda ah ayaa la oran jiray marka labadaas qabiil mid kamiduu ahaa ama cadnaaniyiintaasu kamid ah ama qaxdaaniyiinta mid kamid a ayuu ah marka qabiil dad noocaasa ayaa yimid oo nebiga u yimid sala allahu caleyhi wasalam ayib fajtawi lmadiina magaalada madiina ayay yimaadeen markaasay ku xanuunsadeen oo waxaa weeye magaaladii ku daltabiyoodeen oo dhibaatooyin iyo cuduraraa ku dhacay sadeen nebiga sala allahu caleyhi wasalam fa amara lahum annabiyu nebiga ayaa wuxuu u amray dadkaasi biliqaaxin halo oo maaragtay geela lallisa ah oo kareebka iyo caanaha halahale ah geela leh ayaa loo diray oo la yidhi kuwaas u taga wa amarahum an yashrabuu waxaana la amray inay ka cabaan caanihiisa min abwaalihaa kaadidiisa iyo wa albaanihaa caanihiisa fantalaquu markaasay baxeen dadkan iyagoo xanuunsan markii ay magaalada madiine nebiga u yimaadeen sala allahu alay wasalam ay madiine ku xanuunsadeen jiraa ku dhacday oo daltabyo ah oo magaaladiibay ku xanuunsadeen nebigu wuxuu u diray inay magaalada baadiyaheeda geelii sadaqada oo meeshaas yaalay oo nin kamida saxaabada nebiga sal alay wasalam oo geela raacayay in uu la joogo baa waxaa la yidhi geelaas u taga caanaha iyo kaadidiisa caba waa ku biskoonaysaani geelana caanihiisana waa daawo kaadidiisana waa daawo nabigaa ku daaweeyey sala allahu caleyhi wasalam falamaa saxuu markay biskoodeen caanihii bay cabeen kaadidii bay cabeen way ku biskoodeen oo caafimaad bay ka heleen oo allah subxaana watacala uu ku daaweeyey falamaa saxuu markay biskoodeen oo caafimaad heleen oo jiradii ka baxday qataluu raaci nabiya sala allahu caleyhi wasalam nebiga ninkii geela u raacayay dileenba nimankii waa la daaweeyey markay biskoodeen oo jiradii ka babacday iyagoo naf ahay meesha tageene bay ninkii hawshaan u qabtay oo geelana la joogay oo caanaha iyo kaadidaba iskugu daray oo u lisayey ayay dileen baasay ka bilaabeen markay dileen wastaaqu nacam geeliina waa kaxaysteen xoolihiina way dareersadeen oo dhac bayba sameeyeenba waxay isku dareen dil iyo dhac iyo ayadoo axsaan loo sameeyo lasoo dhaweeyo la daaweeyey markay biskoodeenna shaydaannimadana ku kaceen fa jaaa alkhabaru warkiibaa u yimid fii awali nahaari maalinta awalkeediibuu yimid oo nebiga u yimid oo nabiga lasoo gaarsiiye waxaa la yidhi nimankii aad tiri ha la daaweeyo waa la daaweeyey wayna biskoodeen markii ay biskoodeen oo la dabiibay ninkii geela la joogayna waa dileen geelina waa dhaceen fa bacatha nebigu wuu diray fii aathaarihim raadkoodii dad buu ka daba diray falama irtafaca annahaaru maalintii markii ay kor noqoto oo wakti adiga maalin duhur oo kale ah la gaaray ayaa laga daba tego lasoo qabtay jia bihi waa lala yimid oo nebigaa loo keenay ayaga lasoo qabtay nimankii dulmigaan sameeyey oo raacigiina dilay geeliina dhacay markii la daaweyey ka bacdi fa amara bihim nebigu wuxuu amar ku bixiyey in ciqaabtan lagu sameeyo fa qudicat aydiihim gacmaha laga jaray wa arjulihim lugaha laga jaray min khilaafin si isdhaafah loo jaray midig iyo bidixaa laysla jaray bidix iyo midigta kalena waa laysla jaray wa sumirat acyunahum indhahana waa laga musmaarayoo musbaar dab ah ayaa looga gubay wa turikuu markii saas loo jaray ayaa meel kulul wa turikuu waxaa looga tegay fi lxarati meel kulul ayaa la dhigay yastasquuna ayagoo waraab dalbahayo falaa yusqowna lamana waraabinay meel xaro waxaa la dhahaa waa meesha maaragtay kulul oo dhagxaanta loo shiila madowda ah dhagxaanta madmadowle ayaa la yidhaahdaa wey marka waa meel magaalada madiine banaankeeda ah ayay markaasi ahayd wey ayib qaala abu qulaaba abu qulaabahana waxaa weeye waa cabdiraxmaan waxaan ujeeda cabdullaahi aljurumi ayaa la yidhahdaa abu qulaaba fa haa-ulaai marka abu qulaaba ka hadlay wuxuu yihi kuwaasi saraquu way xadeen wa qataluu way dileen wa kafaruu wayna gaaloobeen oo diintiina way ka baxeen bacda iimaanihim marka ay iimaan la yimaadeen ka bacdi bay gaaloobeen si haddana dadkii laayeen si haddana xoolihii dhaceen wa xaarabu allaha wa rasuulah nebiga alle iyo rasuulkiisna way la dagaaleen marka arrintaas abuqulaaba laga warinaya akhrajahu ljamaaca jamaacadana warisay marka ijtabat ilbilaad waxaa loola jeedaa haddii ay dhulka ku daltabiyoodaan idaa karihat idaa karihtaha marka aad idaa ijtawayta albilaad waxaa loola jeedaa marka aad dhulka nacdo wa in kaanat muwaafiqatan adigaba hakuu ha ku waafaqdee wa maaragtay istawbaatha markii ay aad ku jirato idaa lam tuwaafiqaka haddii aysan ka aysan kuwaafaqin oo aadan cimiladeeda la qabsan marka haddaad la qabsato cimiladeeda laakiin aad dhulka nacdo amaba aadba dhulkii aad cimiladeedii la qabsan weydood ku jirato waxaa la yidhaahdaa wuu daltabiyooday waa ijtawad ayaa meeshaasi ka timid marka xadiiska waxaa laga faa'iideysanayaa fawaa'id aada u fara badan oo ay midda ugu horeysa tahay ciqaabtan nebiga sala allahu caleyhi wasalam oo qoladan mufsidiinta uu ku ciqaabay waa ciqaab aada u daran oo weliba qaab daran nebiguna sal allahu alayh wasalam wuu reebay in muthle la sameeyo oo qofka la jarjaro wuxuuna weliba amray in dadka ixsi marka la dilayo si wanaagsan oo oo oo qurux badan loo dilo marka wax la gowraca ama ama aada wax dilayso o dhan ba marka aada wax gowracaysana si wanaagsan loo gowraco saa darteed baa culimmadu ay isku khilaafaanoo waxay leeyihiin mutlada ayaa nasakday oo markii hore xukunkan intuusan jirin bay dhacday waxayna soo daliishanayaan kuwan taariikhda waxa weeye waxaa lagu kuwaas looga soo horjeedaa macnaha naskigii taariikhdii u keena ma keeni karaan way ayib qaarna waxay leeyihin maya intaysan xuduuddu soo degin weeye calaa kulli xaal qolaba maaragtay meel bay ku dhufatay markii xadiiska fasalkiisa laga hadlayo wey waxaa marka meesha ka muuqata midda koobaad in dadkaasi ay dunuubta ay sameeyeen ay ay u dhigantay in ay ciqaabtaasi la kulmaan laakiin dunuubta kale ee caadiga ah ee dilka mutaystay aanan sidaasi kuwaani saddex waxyaabood bay isku dareen sida abuqulaababa uu xadiiska maaragtay qeybtiisa dambe uu ku sheegayo wey maxaa yeeley xadiiska ixsaan bilqatla iyo dabiixada iyo waxaasoo dhan in lagu ixsaan falo waa qofku markuusan jaraa-im sida sidaa sidaanoo kale aho waaweyn oo qaabka daruusan la imaanin wey laakiin markuu sidan yimid qof inta loo la daaweeyey markuu biskooday kii daaweeyey iyo xoolihii iyo wix dhisaan ugu xadgudbay gaaloobay diintii ka baxay intaasoo dembi isku darsaday wa in caaqabtum facaaqibu bimithli maa cuuqibtum bihi waati alla yiri subxaanahu watacaala ayib taasaana maaragtay moodaa inay ugu xoog badan tahay wey ayib xadiiska waxaa kaloo ku jira inay banaan tahay in laysku daaweeyo wax kasta oo laysku daaweyn karo oo aan xaaraan ahayn wey cilaajkii marka waxaa kamid ah hadda caanihii iyo kaadidii iyo in laisku daaweeyo wey waxaa kaloo laga faa'iidaysanayaa inay daahir tahay kaadida geela maxaa yeelay wax aanan daawo ahayn wax aanan maaragtay xaaraan ama najaaso ah layskuma daaweyn karo wey saa darteed waxaa arkaysaa geel jiraha iyo inay kaadida ka cararaan oo ay maaragtay dhahaan ma tukanayo maxaa yeele kaadida igu fanintay kaadida geela wax dhiba ma laha wey xadiiskan iyo xadiis kale oo kusoo aroortay inaysan maaragtay ay ay najaasinimo aysan kutusi kutusinaynin wey inkastoo culamada qaarkood ay qabaan keyrkaas oo ay najaas ahaan u arkaan ayib xadiiskaas xadiiska ku xiga waa xadiiska saddex boqol iyo afartan iyo afar can cubaydillahi ibni cabdillaahi ibn ibni cutba ibni mascuudin waxaa laga wariyey can abi hureyra uu ka wariyey radi allahu tacaala canhu wa zayd ibni khaalid aljuhni labadaas saxaabi radi allahu tacala canhuma waxay ka wariyeen ina rajula min alacraabi nin rabaadiye karabaadiyaha ka mid a ayaa aataa rasuula allahi rasuulkii alle buu u yimid sala allahu caleyhi wasalam faqaala markaasuu wuxuu yidhi yaa rasuula allahi rasuulkii allow anshuduka allaha alle baan kugu dhaarinaya ayb anshuduka allah wuxuu yidhi ilaa qadayta baynanaa bikitaab illahi waxaan maaragtay alle kugu dhaarinaa nagu xukunto annaga dadkan waxna kala dhex galeen kitaabka alle subxaana watacaala inaad nagu kala xukmunto ayaan alle kugu dhaan macnaha kugu weydiisanaya wey anshuduka waa dhaar oo macnaha weydiisi ku jiro waxaan ku weydiisanaynaa oo alle darti kugu weydiisanayna nagu kala xukunto kitaabka alle ayib nin baa yimid markaasuu saas nebiga ku dhahay faqaala alkhasmu alaakharu kii kale oo doodaya wuxuu yidhi wa huwa afqahu minhu asagoo weliba kaas ka yara aqoon badan xagga aqoonta diiniga iyo xukunka shareecada kaga aqoon badan ayuu wuxuu yidhi nacam rasuulka alla haa faqdi baynanaa bikitaab illaahi kitaabka alle nagu kala xukmi wa'dan lii iina iidan inaan hadlo oo aan maaragtay aan aan arintayda sii daysto fa qaala nabiyu nabigu wuxuu yihi sal ly slam qul dheh wax alle waxaad rabto inaad sheegto hadda sheeg fa qaala wuxuu yidhi ninkii ina ibnii wiilkayga kaana wuxuu ahaa macnaha wiilka aan dhalay buu leeyahay wuxuu ahaa casiifan nin casiif oo maaragtay arri raaco ahoo maaragtay dad oo xoolo jir u ah ayuu ahaa ayib ina ibni inankaygu wuxuu ahaa kaana wuxuu ahaa casiifan ninkii dambe ayaa odranaya wa inii wuxuu yidhi fazanaa wuxuu ka zinaystay calaa haada ninkan wuxuu ahaa casiif oo ari xoolo jir u ahaa fazanaa biimra'atii xaaskiisiibuu ka zinaystay oo u galmooday wa inii anigana ukhbirtu waxaa la ii waramay anna calaa ibni wiilkayga inay ku waajibtay alrajmu in la dhagax lagu dilo faftadaytu bihi faftadaytu minhu waxaan kaga furtay bimi'ati shaatin boqol neef oo ariya wa weliidatin iyo weliido macnaha weliido waa waa waa addoon intaasaan ku furtay macnaha war wiilka yaan xukunkaas shareecada la ii geyno layga dilina boqolkaa neef oo ariya qaata weliidadaana qaata macnaha wiilkayga oo wiil dhalinyaro ah oo ciddaan ariga u raaco casiif ah ayaa xaaskiisii u galmooday intay heshiiyeen bay eradaro sameeyeen ninkan xaaskiisi ninkaanuna ari raaco u ahaa xoolaha u raacay qowsaar waay fa sa'altu ahla alcilmi dadka cilmigala aan weydiiyey fa akhbaruuni waxay ii warameen anna maa calabnii waxa wiilkayga ku waajibay inay yihiin aljaldu mi-ah boqol jeedan in lagu dhufto wa taqriibu caamin hal sano magaaladaas laga kaxeeyo meel kale la masaafuriyo hal sano la masaafuriyo wa ana cala imra'ati haada ninkan xaaskiisana waxaa ku waajibay alrajmu in dhagax nafta laga qaado maxaa yeele iyada oo muxsinada oo reer yeelatay ayay edab darro samaysay fa qaala rasuulullahi sal ly sl rasuulka allah wuxuu yidhi macnaha qisada waxaa weeye ninkan intay u yimaadeen ay heshiiyeen markay heshiiyeen bu waxaa la yidhi gabadhaada wiilkaaga waa la rajminayaa haddii nebiga loo geeyo haddii kale waa inaad hadda aada isfurataa oo aad maaragtay aada xoolo bixisaa markaasuu boqol neef oo araya iyo wuxuu keenay adoon isaga oo ku furanaya wiilkiisa markaasaa loo sheegay waxaa la yidhi war wiilkaaga waa la uleynay keliya gabadhaana iyada ayaa ayaa dilka mutaysatay markaasaa nebiga ay u tageen nebigu u sharaxay marka kan kalena warba ma ogaba oo xukunka ma oga faqaala rasul llahi sal alay slam rasulka alla wuxuu yidhi waladii nafsii biyadihi allihii gacantiisa naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay laaqdiyanna waan xukmini baynakuma dhexdiina bikitaab illahi kitaabka alla idinku xukmina alwaliidatu adoonta iyo walqanamu arigaba raddun caleyka waa laguu soo celinaya oo adaa iskale xoolahaagii wa cala bnika inankaagana waxaa ku waajibay aljawdu mia boqol jeerad in lagu dhufto iyo wa taqriibu caamin hal sano la masaafuriyo wadanka laga cayriyo wa ana cala imra'ati haada ninkan xaaskiisana waxaa ku waajibay alrajmu in dhagax nafta looga qaado waqdiya unays unaysow orod baa la yidhi waana unayskan waa unays ibnu daxaak alaslami wey oo saxaabada nebiga ka mid ah sal alay slam orod baa la yidhi lirajulin man lirajulin min aslam ninkan oo unays ibnu daxaaka waa nin reer bani aslam ka mid a waxaa la yidhi inta tagtid ila mra'ati haada ninkaas xaaskiisa u tag oo weydii waxaan ma dhaceen ninkaan adiga hinte aada heshiiseen zinama ku dhacdeen fa in ictarafad hadday qirato farjumhaa rajmi oo maaragtay qirashadeeda ku rajmi faqadaa calayhaa wuu ka wuu aaday oo ninkii wuu tegay oo gabadhii u tegay faictarafat way qiratay fa amara bihaa rasuul llahi sal ly slm rasuulka alle wuxuu amray in gabadhaasi xadka laga oofiyo fa rujimat markaasaa la maaragtay la rajmiye wey alcasiifna waxaa la yihahda alajiir waa qofka la ijaarto waayo oo xoola raacaya wax lamida weye xadiiskaasaan ku samaynaa wasala allahuma wasalam calaa nabiyina muxamedin wala ali w saxbi ajmaciin